subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa subaxnimo talaado ah oo bisha diseembar ay tahay afar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali com idaacadda saakana waxaa awoodajir halkan idinkaga soo jeedin doona sahre cidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
waxaan qoonsaday habraa i loo mari jiray guddidan oo runtii ah masiirka ummaddu uu ku xidhan yahay ayaa laga leexday kadib markii adigoo madaxweyne ku-xigeena iyo guddoomiyaha baarlamaanka midnaba aan lagala tashan guddida waxaan ka war helay uun miidiyaha markaan runta kuu sheego laygama weydiin wax dhaqan sidaa ma ahayn kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiim xaaji cumar camey oo wareegto uu soo saaray ku magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka soo xulista xubnaha baarlamaanka waxaana uu ka hadlayaa guddi kale oo uu madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo isagu shalayto soo saaray qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida jabuuti oo lagu soo bandhigay carwo ganacsi oo socon doonta muddo toban cisho ah taasi oo ganacsiga looga hadlayo sidoo kalena waxaannu idiin haynaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan somalilan oo iyadu samaysay keedka dalagga ah abuurka qodobadaas iyo kuwo kaleba guud ahaanba idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda waddanka qatar ayaa sheegtay inay ka baxayaan ururka ay ku bahoobeen dalalka soo saara saliidda ee dibadda u dhoofiye magaciisa loo soo gaabiyo opec laga bilaabo bisha janawari ee sanadka fooday nagu soo hayee labada kun iyo sagaal iyo tobanka wasiirka tamarta ee dalka qatar sacad sharida alkaabi ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisa uu dhoofiyo saliid xaddigeedu gaadhayo toddobiiyo toddobaatan milyan oo tan hase ahaatee sanadka soo socda ay gaadhsiin doonaan ilaa boqol iyo toban milyan oo tan waxaana uu sheegay in ay ka baxayaan ururkaasi obek
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa waraaq uu u diray ra-iisul wasaaraha dalka bakistan imraan khan waxa uu kaga codsaday inuu islaamabad kala shaqeeyo sidii kooxda taalibaan loo keeni lahaa miiska wadahadalka khan ayaa maanta wariyaasha wuxuu u sheegay in warqadan uu ka helay saaka oo isniin ah madaxweyne trump wuxuuna ballan qaaday in bakistan ay samayn doonto wixii ay awoodo dhammaan dadaalada suurtagalka ah si markaasi ay gacan uga geysato hanaanka nabadeynta ee afghanistan afghanistan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistan waa wasiirkeeda maxamed faysal waxa uu soo saaray qoraal uu ku faahfaahinayo arrintaasi
subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa ay halkaasi ay wararkaasi idinka imanayaan waa v o a washington haatana garoowe madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiim xaaji cumar camey ayaa qoraal uu soo saaray ku magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka soo xulista xubnaha baarlamaanka puntland magacaabistan ayaa timi saacado yar uun kadib markii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas uu isagu magacaabay xubno kale oo isla guddigaasi oo kale ah waxaana cabdixakiim camey uu waraysi siiyey v o eda isagooo sheegay in habraacii loo mari jiray guddigan laga leexday islamarkaana aan lagala tashanin waxaa waraysigaasi la yeeshay waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac cabdilxakiim adiga iyo bahda v o eda waa islaamayaa runtii arrintaasi waa jirtaa waa sidaad uga warhaysaan ama horey uga hadasheenna mid mada madaxweynuhu soo saaray baa jirtay basnadka haddii laba guddiyoo isdaba socda ay yimaadaanna de meesha khilaaf un baa jira waana ka xumahay laakiin de wax la arki karo lama qariyo hawshaasina waa jirtaa waan gartay marka adigu maxaad qoonsatay ee keenay adiguna inaad soo saartay guddi siin ka warqabnay madaxweyne cabdiweliisna maantuu soo saaray guddidaasi mid la mid ah waxaan qoonsaday habraacii loo mari jiray guddigan oo runtii ah masiirka ummaddu uu ku xidhan yahay ayaa laga leexday kadib markii anigoo madaxweyne ku-xigeena iyo guddoomiyaha baarlamaanka midnaba aan lagala tashan guddida waxaan ka war helay uun midiyaha markaa runta kuu sheego laygama weydiin wax dhaqan sidaa ma ahayn haddaad aragtayna inta jeer ama inta madaxweyne min two thousand four two thousand eight thirteen intaba markay soo baxeen madaxdu waxay ahayd mid laisku waafaqsan yahay khilaafna aanu ka jirin waana markii ugu horreysay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay hawshaa isku khilaafaan taasaana keentay waan gartay laakiin madaxweynihiina waa soo saaray adigina waad soo saartay maanay noqonayn middi middo ku taag ma ma ma banaaneed baad isleedahay amaba ma jirta dariiqo tan ka duwan oo aad mari lahayd oo aan hayn inaad soo saarta adiguna guddi la mid a tusaale ahaan oo kale inaad la hadasho inaad wadatashi yeelataan inaad maxaan ku dhaha dareenkaaga dhiibto dariiqo tan ka duwan inay jirtay ma ku muuqatay runtii waa ii muuqatay mana garan waayin waan sameeyey personally waan la hadlay hawshaasina uma degtaagin ama uma dhegaminaanin muxuu ahaa culamaa udiinka rag ka mida baana u diray iyada lafteeda waa la diiday dad caadiya oo muxtaramiina oo siyaasiyiin leh ayaa u tegey arrintaa iyadaa kala hadlay intaba dhagow ka furaystay marka xal kale oo noo furaa ma aanu jirin waan gartay waxaa la isweydiin karaa iyada dabcan dee sharci baa jira iyo weliba qaanuun iyo hanaan la raaco waxaa la isweydiin karaa sharciyadda cidda awoodda leh adigu maxaad cuskatay inaad iyadoo madaxweynihii soo saaray adigoo ku-xigeenkii inaad adiga haddana aad soo saarto guddidan horta waxaani constitutionka kuma taallo waa un lisaaq gentleman saguina weeyaano wax uun ugu soo dhaqmaya bay ahayd constitutionka waxa weeye in dalka la gaarsiiyo doorashooyin hore oo xalaalaha qofku waliba codkiisa uu dhibanayo taana awoodda aan noo saamishan weyday maadaama taasi noo saamishan weyday xalka kale aanu heli karnay ama haynay wuxuu ahaa tii kuwii naga horreeyey ay mareen waa dariiqo soo jirtay labaatan sannadood kusoo caalamaalaynay dariiqo aan weli maanta ka hor aanay dhicin inin intuu qol galo muxuu ahaa guddi isaga u adeegaysa uu doonayo inuu ku boobo doorashooyinka uu la soo baxo afar qof oo dawladda u shaqeeyaa ku jira muxuu ahaayey xididnimaa ku jirta meeshii waxyaaba badan baa ku jira dad ay business partners yihiin yaa ku jira yani you name it waxa weeyaan marka guddida oo aanu u aragnay inaanay ahayn guddi runtii dhexdhexaad ka noqon karta howlahan iyo la tashi la-aan uu sameeyey oo aan dhici jirin dawladihii anaga naga horreeyey yaa keentay hawshan inay sidaa u dhacdo waan gartay waxaad carrabaabtay in uu guddidan doonayo sidaad aduu tilmaantay in ay isaga ugu adeegto dabcan aduuna madaxweyne ku-xigeenkiisii baa tahay taa macnaheedu waxa weeyaanba doorashadii kuma wada socotaan oo adda dhinac baad u socotaa isana dhinac uma wada socdo runtii anigu badorta marka ugu horeysa deli kumaba dhawaaqin inaan musharax ahay dadkayga hortiisaan kaga dhawaaqaya garowaan kaga dhawaaqaya boosaasaan kaga dhawaaqaya gaalkacayaan kaga dhawaaqaya meel kasta waan kaga dhawaaqaya marka yani waktigu iisaamaho laakiin waxaan kuu sheegaya isagu waa madaxweyne aniguna madaxweyne ku-xigeen xitaa haddii aan goosto madaxweyne ku-xigeen baan u tartami lahaa ama u tartamaya marka in dadka loo cadaalad sameeyo loo cadaaladsado waa loo baahan yahay anigay isaameynaysaa isagay saameynaysaa musharaxiintay saameynaysaa xildhibaanada jooga iyo kuwa soo socday saameynaysaa isimada oo aan ognahay in yacni shido badan iyo dhib badan runtii lagu hayo qaarkood la wacay bay saameynaysaa waxaan waa hawl yar ma aha marka in laga taxadaro oo wax yani dadku ku wada qanci karaan runtii la keeno yaa loo baahan yahay waxaana hubaalo aanan been kuu sheegayn labada guddi markii laisbarbar dhigay dadka reer puntland ee dalka gudihiisa joogay iyo dibadiisuba labada guddi tii aan soo saaray ee aan kala tashaday guddoomiyaha baarlamaanka ee aan kala tashaday muxuu ahaa musharaxiinta ayaa dadku taageersanayay waan gartay waxaynu hore uga warqabnay in muddooyinkan ay muuqatay inaad laba jiha kala maraysaan oo tusaale ahaan oo kale markaynu qaadano ama aynu eegno maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka khilaafka dhex taagan oo adiguna aad dhinac taagneyd isaguna uu dee dabcan ka mid ahaa golaha iskaashiga maamul goboleedyada ma la odhan karaa tani tii unbay xidhiir ku leedahay amaba ay ku qotantaa muddooyinkanba taagneyd runtii maya haba yaraate taas waxaan ummad soomaaliyeed la leenahay bay ahayd ummadda soomaaliyeedna way arkaysa inay qaldan yihiin welina waa la arkaa inay ku qaldanaayeen haddana de meeshay maraysaa baad og tahay madaxweyneyaashii qaar dawladda inay la heshiiyeen oo aan ugu hambalyeynayo qaar inay kaba tageen meeshii qaar la heshiiyinayaanoo processkii socdo marka waxa weeyaan golahaasi golo iska sii daciifaya runtii ayuu noqday hore dhowaan baanan hawsha iyada ka hadla laakiin tani waa masiir khuseeya puntland ka puntland khuseeyana runtii wuxuu baahanyay taxadar dheeraada oo kale isaga laftiisa in laga qaato kuwaas masiirka ummadda ku jira meesha gabagabada maxaad xal u aragtaa xal waxaanu arkaa puntland waxay ku dhisantay wada hadal iyo isfahan markii ugu horreysay waxayna ku nooshahay oo ku jirtaa wada hadal iyo xal helid iyo xal raadid waa lala wada fadhiisanayaa ultimately aakhirka dadku waa isu imanaya isinaa jooga haddii yani madaxdu ay kasoo bixi weydo muxuu ahaa mas-uuliyadeedii ay kasoo bixi weydo isinaa jooga waxgarad baa jooga culamaa udiin baa joogta cid waliba waa joogtaa waxa weeyaan dhaqankii gul unbaa dib loogu noqonaya waana la wada fadhiisanaya waana loohay wada hadlaya kaasi wuxuu ahaa wasiirku kaasi wuxuu ahaa dhegaystayaal madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiim xaaji cumar camey oo u warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac waxaa dhegaystayaal naga xusuusinah inaannu la xidhiidhnay xafiiska madaxweynaha iyo qaar ka mida golaha wasiirada si ay arrimahaasi uga jawaabaan marka ugu horreysa ee aannu helno ayaannu idinla socodsiin doonaa fikirka ay amaba jawaabta ay ka bixiyaan arrimahaasi
subax wanaagsan weli halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa washington somalilan ayaa laga hirgeliyay xarunta keedka shinnida oo ah abuurka dalaga beeraha halkaasi oo lagu ururinayo noocyada kala duwan ee beeraha abuurka siidka loo yaqaano wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan axmed muumin seed oo isagu v o eda u warramaya ayaa wuxuu sheegay in sanadkan ay soo saareen ilaa iyo soddon tan oo siid ah iyo islamarkaasina ay joojiyeen in shinnida amaba siidka waa abuurka beeraha eh dibadda laga keeno kadib markii ay ogaadeen in uu dhibaato u hayo dadka waxa uuna wasiirku u warramay waryahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac anigu markii la magacaabi wasaaradda horumarinta beerahaba markii waxaanu bilownay inaanu dhaqaajino oo dhinaca waxsoosaarka oo runtii aan awood badan saarnay marka laba qaybood baanu u kala qaadnay qayb waa qayb ay wasaaradda horumarinta beeruhu gaar u muxuu ahaye u meergelinayso oo ka mid a saddex qaybood gobolka gabiley oo wajaalo ah iyo iyo iyo gobolka oodweyne xaaxi oo iya muxuu ahay oodweyne ah iyo gobolka togdheer oo ah iyaduna muxuu ahay beera saddexda meelood waa saddexda meelood wasaaradda horumarinta beeruhu gacanta ku hayso waan gartay markaynu eegno dabcan dee waa meelo kala duwan islamarkaana waa dhul aada u badan markaynu qiyaasaana eegayno deegaanada aad tilmaantay in wax soo saarka hadda muddaad wadeen xaddii intee leeg baa ka soo baxay ma cabirka ma haysaan ma eegteen wajaalo waxaanu ka qornay ilaa toddoba boqol iyo labaatan hectar muxuu ahaye beerna waxaanu ka qornay toddoba boqol oo hectar sagaal boqol oo hectarna waxaanu ka qornay xaaxi baanu ka qornay marka markaa waxa weeyaan waa laba kun iyo saddex boqol iyo labaatan hectar weeyi marka waa dhul aad iyo aada u ballaaran waxaanu ku talagalnay runtii marka hore qiyaasteed waxay ahayd inay dee kasoo goo raashin aada u badan laakiin waxaanu inta badan hadda iminka anagu somalilan maadaama wadanku aduu ahaa wadan aanma adduunkan aana ictiraafkeedin aynu wakti waktigan aanu ku jirna xaadirka waxaan wax ku beenay waa roobka wey marka inta badan hadda iminka labada meelood ee bariga burce iyo hobeera iyo odwey iyo odweyne xaaxiya labada hadda ilaa iminka waktigan waa roobka dabe waxaan ugu talagalnay shinida dambe ahayd markaa roobkii maa helin ilaa imika roobka uu ku yaryahay tan wajaale iyada waan jarnay oo hadda waan turnaa ilaa imika ilaa dhowr boqol oo afar boqol oo kiish baa weli cabaynay weli uuna noo socdaa sidaan ugu talagalna runtii aan qiyaastaan qiyaasay uu ka hooseeya wuxuu ka hooseeyaa waxaa sanadkan ku dhashay haruudhada bixi iyo waxyaaba noocaasa ku dhashay waanu dawana u helin marka laakiin waxaanu ku guuleysanay keliya inay dhammaan dadka reer somaliland dhinaca wax soo saarka u dhaqaaqaan taasaan sanadkii ugu horreyay ku guuleysanay sanadka soo socdaan anagoo qalabki iyo wixii oo dhan dirsan waxaa laga yaaba inaanu halkaa kasii anbaqaadno haddii ilaha waan gartay dee lagama maarmo in la hayo mar haddiiba tabca wax la tabcayo islamarkaana wax la beerayo in kaydka shinnida la helo ama shinnidii la beeraya la helo muddo dheer dibaddaa laga keenaa xaggeed ka heshaan shinnidaasi se kayd maydin yaalla runtii marka hore wadanka dhowr iyo labaatanka sano runtii jaantay oranba wadankaay inta badan oo ah oo oo siirku waxa dibadu keeni jiro ganacsigu galay adduunkana lama isticmaalo wadan wadan siirka la geeyo oo dhan oo iska furan adduunka ma jiro marka runtii markii aan xilka la wareegnay khubro ilaa lixdan wasaa- muxuu ahay ah khibrooyinka ku muxuu ahay dhinaca beeraha ku waxa ku ba- ka bartay oo bahdii beeraha baanu talo badan isweydiinay waxaanu ogaanay in siibkan wadanka meel walba kasoo galaya uu dhibaatooyin badan ku hayo sababtoo ah waxaanu waxaan anu aada ugu garaadaystay iyadoo iyadoo tamaadan ta- xababtan cuntada lagu darsanayo meel walba ka baxdo iyo- iyadoo xabxabku meel walba ka baxo wixii oo dhan way isbedeleen xabxabku halka sanadkan laga qodo sanadka labaad kaba baxo tamaado halka imika laga qodo mar labaad kaba soo baxdo waxaasoo dhan markaan khuburo badan u kaashanay in dadka xaqooyahanadii beeraleydii iskugu nimineen talo badan iska weydiinay anagoo saddex isho wasaaradda een, shir ku qabanay waxaanu ogaanay in sideeda nooga imanaya oona ku habooneyn een, muxuu ahay carrada dalka dabeedna dhammaan waxaanu joojino kastanada een, wa- wadanka ee dhan laga soo galaya ama noqoto een, muxuu ahay kastanka saylac ama ha noqoto ka ale muxuu ahay ha noqoto kanigo jaale ama ha noqoto berbera meel kasta waxaanu dhignay warqad qoraala oo aan leenahay waxay sayra ee dibadda kenya inaan joojinay aniguna aan isku tashanay oo aanu sayrka doonay inaan sayrka dalka iyaga beerno marka Waan runtii gartay.
sayrkii oo kala duduwan ayaanu beernay dabeedna waxaanu sayrka kaydna waxaanu ka dhignay aburiin oo runtii aan ugu tagnay meesha ka- ee, muxuu ahay lagu kaydinayo sayrka dalka ah maantana waxaanu soo saarnay sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ilaa soddon tan oo ayaanu soo saarnay oo ka beernay ilaa koob iyo lixdan beerood oo min oo be- beer walba aan laba hektar kaga gelinay marka ilaa iminkana waa lasoo ururiya aburin baa lagu soo ururiyaa waan gartay waxaanu doonaynaana inaan inaan sanadka soo socda hadii la yidhahdo beeraleydana anagu aan siirka siino siirka dibadda nooga imanay aan iska joojino ka dalkaygan aanu isticmaalno waan gartay wasiir ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo n beeraleyda markaynu eegno iyo dadka dee wax soo tabcaya tacabka samaynaya aqoon bay u baahan yihiin qalab bay u baahan yihiin in la kabay u baahan yihiin iyada taa ma ka fikirteen maadaama baad tilmaantay inaad qorshaynaysaan in aad tacabkii kordhisaan iyaga seed u taageertaan se seed aqoontiiyo tobabarka u siisaan iyo qalabka Een, wa- runtii een, intii iminkaan joognay waanu een, tababarada meel walba naga furnay Een, waa intaan ku badan hay-ado badan baa naga caawiya oo anaga hay-adda ugu weynana tahay hadda fow ay tahay oo oo runtii anaga een, muxuu ahaa inta badan naga caawisa dhinaca beeraha hay-ado iyo hay-ado kale oo fara badan baa jira oo aada wax nooga qaaw oo nooga caawiya dhinaca tababarada iyo wax soo saarkaba marka in waxaanu ku dadaalnay in qof kasta oo beeraleyda oo dalkan jamhuuriyadda somaliland ku nool ama noqdo beer khudaarta oo beerta khudaaraha khudaarta laga soo saaray geedgaabka ha noqoto ama beer roobaadba ha noqoto inaanu inaanu tababar siino waayo waxaanu ogaanay waagi dhaweyte ee aan intaan markaan xilka la wareegay dhammaan gobolada dalka oo dhan geed kasta waa soo istaagnay waxaanu ogaanay dadku iyagoo shee iyagoo dawa- dawada ku shubaya xa- muxuu ahay geedgaabta khudaarta ayay haddana dhinacna ka iibinayeen marka mushkiladda ugu weyn haysta hitaa gacmaha wax ma gashanaynin markaa too kale qalab baan ugeynay tiil baan samaynay ilaa afar baabuur ah oo gobol walba iyo degmo walba eh, afar habeen shan habeen wareegaya oo oo dad- dadka tababar u samaynaya oo waxay ka caadawooyinka oo waxay muxuu ka caawinaya wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan axmed muumin seed ayuu kaasi ahaa oo u waramayay cabdixakiim maxamuud shirwac wuxuuna ka waramayey in abuurka la keeno somalilan ee siidka looga yaqaano halkaasi ee la beero laga joojiyey si hay-adaha aysa u keenin
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa washington madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa shalay ta furay carwada ganacsiga ee jabuuti carwadaasi ganacsi waxaa soo qabanqaabiyey rugta ganacsiga ee jabuuti iyadoo ay tahay sanadkii labaad ee la qabto carwadan oo bilaabantay sanadkii hore ee labadii kun iyo toddobiyo tobankii isla wakhtigan bisha disembar waxaanay soconaysaa muddo toban maalmooda waxaa la sheegay in ganacsato reer jabuutiya iyo ganacsato kale oo soomaaliyeed ay kasoo qayb galeen carwadaasi waxaana warbixintaasi oo faahfaahsan jabuuti nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse cali cabdi awaare bal waxaad nooga warantaa waa tan waa sanadkii labaad ee carwada lagu qabtay jabuuti bal ka waran ah, dhul badanna waad soo martay adigu carwadani runtii waxay ahayd mid si aad iyo aada loo soo abaabulay aad u qurux badan si wacan u dhacday Eh, ilaa dhowr iyo soddon dowladood ay ka soo qayb galeen Eh, shirkado boqol iyo konton gaari ay ka soo qayb galeen runtii waxaa la odhan karaa waxay ahayd carwo aan innaba caadi ahayn innaba caadi ahayn Eh, hambalyaan leenahay waa u hambalyaynaynaa eh, rugta ganacsiga ee jamhuuriyadda jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo runtii arrintan eh, ay noqon ka dho tallaabo wanaagsan oo u ah yacni jamhuuriyadda jabuuti afrikana ay kaga dayan ka dho runtii waa tallaabo aad u qurux badan oo oo ee, isuna furaysa ganacsiga dhiirigelin badan u samaynaysa ganacsatada yuusuf axmed ibraahim yuusuf afrikaan waa sanadkii labaad ee carwadan caalamiga ee jabuuti ee rugta ganacsiga ee jabuuti ay qabanqaabiso xubayn baad ka tahay dabcan firfircoon bal ka waran wallaahi maanta waxaan u sheegi karayaa intayna dhegaysanaysaa inay halkanii guul weyni ka soo hoyatay waxaa iskugu yimiday dad eh, ka badan saddex boqol oo qolo oo doonaysa inay tusaan waxay keenayaan waxay samaynayaan waxay iibinayaan oo ay inta u badanna dee ay tahay dee qasab ah, jabuuti laakiin waxaa jooga oo kale dhowr iyo labaatan waddan ah, oo ajaanib ah oo ay ha ugu dhowaadaan dee kuwa agteenna jaarka ah ee, ama waddannada carabta marka say u muuqato maanta meeshani waxaan hore u dhicin ayaa ka dhacay oo aad iyo aad ayay ugu horraysaa oo ay kaga ay kaga tayo badan tahay ee, tii hore magacaago saddexan iyo shirkadda isheeg asalaamu calaykum raxmatulah wabarakaatu cabdilaahi maxamed ismaaciil oo ka sugan shirkadda jabuuti laundry iyo rugta ganacsiga jabuuti alxamdulilah rabbilcaalamiin ramadaan hadda indhaha kaad ku arkaysaa moogtahay inta shirkado ka soo qayb gashay saddex boqol iyo konton shirkadood ayaa halkan maanta ka soo qayb galay oo iskugu jira adduunka ka kala yimi shanta qaalada adduunka marka waxaa la odhan karaa wallaahi maanta waa maalin weyn alxamdulilah rabbilcaalamiin waa maalin lagu faani karo waa maalin la odhan karo maanta jamhuuriyadda jabuuti dee alxamdulilah waxaa isku yimid ganacsatada adduunka oo halkan waad arkaysaa indhahaaga Jab- jabaankii talyaanigii maraykankii ruushkii shiinihii een, masar een, etoobiya ingiriiskii een, oo een, dibadaha ka kala yimiday oo xitaa waxaa jira een, rabadaano een, reer jabuuti kuwa qurbaha joogay oo maanta iyakuna halkan een, ku soo qayb galay oo halkan iminka een, ay wada joogaan een, qaar reer jabuuti oo shi- dibadaha ka yimiday oo iyakuna soo bandhigay moogta wixii dibadaha kala yimaadeen xirfad ahayd oo maanta la odhan karo dee waa wax lagu faani karo wallahi taasina siciid daawud xubayn waxaad ka tahay rugta ganacsiga iyo warshadaynta jabuuti bal ka waran sideed u aragtaa kala hor iyo iminka bal ka waran wallaahi horta dee wax kaste marka la bilaabo uunbaa la arkaa culayskeyga iyo fawaa'idkeyga marka markii ugu horraysay dee waadigii arkayo culays yaan isa saarnay marka waxna markay bilaabmaan ma joogsadaan dee maadaama maanta waddankeena waxyaalo aan ah, wax soo saarna aan leennahay ah, waddannadan wax ka soo iibsanana inaan ah, carwada ka soo qayb gelinno in adduunku uu haddeetole ajandaa internashinaalka waxa la yidhaahdo uu gashado jabuuti oo sannad walba wakhtigaa bisha desembar in carwadan layskugu wala imaado oo welibana dee waxaa barnaamijka rugda ganacsiga ugu jirta in sida waddannada kale meel exhibitionka loogu talagalo loo sameeyo oo bandhig kastoo macarad kastoo duwaliya ama maxalliya ama iqliimiya lagu qaban karo sannadkoo idil siciid deel wacays bal ka waran maanta waa sanadkii labaad carwadan waxaa jabuuti lagu qabtay saan rajaynaynay waa noogu dhacday ilaahay uu noo dhib yareeyey ma lays odhan karaa jabuuti maanta waxay ku dhacday dhabadii horumarka iyo carwooyinka caalamiga la qabanayo maxay noogu dhacayn dee waa hore ku dhacday waddankeennu waxaa la dhahdaa tareenka development wuu dhaqaaqay marka waddankeennu wuu dhaqaaqay kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mida dadkii ka soo qayb galay carwada ganacsiga ee jabuuti oo wariyaha v o da ramadaan muuse uu mikrofoonka la dhex maray halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o washington halkaasi aad weli nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee v o a laba fanaan oo reer yuganda ah ayaa ku safraya dhulka aan deganayn ee luqadda ingiriisiga lagaga hadla ee dalka cameroun iyaga oo raba in ay soo afjaraan dagaal la sheegay in lagu dilay in ka badan kun iyo laba boqol oo qof labadaasi fanaan hubka ay sitaan waa gitaar iyo codadkooda oo ay ku gudbinayaan fariimo culus oo nabadda ku saabsan moki edwin ayaa oo ah wariye v o eda ka tirsan ayaa fanaaniintan kula kulmay tuulo ku taala gobolka ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi ee loo yaqaano santa waxaanu ka soo diray warbixintan waxaa soo koobaysa sahre cabdi axmed Make me a pillar for kingdom building, Lord. Make me kuwan waa codadka emmanuel bilaashi oo ah afar iyo labaatan sano jir iyo sidoo kale linford c oo ah koob iyo soddon sano jir kuwaasi oo ka heesaya gobolka waqooyi galbeed ee tuulada santa heesa labada dhinac ayaa waxay ugu baaqaysaa kooxaha hubaysan inay hub ka dhigaan oo ay joojiyaan weerarada dilalka afduubka iyo burburinta dhismayaasha dawliga ah waxaa fanaaniintaasi ay ugu baaqeen labada dhinac ee dowladda kameruun iyo kooxaha hubaysan in ay ilmaha u oggolaadaan inay u helaan waxbarashada fursad taasi oo ah xaqa ay u leeyihiin noloshooda waxbarasho inay helaan We are tired of war, violence. Schools are locked up. Our brothers and sisters are being killed every day. And things are waan ka not daalnay dagaal iyo qalalaaso iskoolada ayaa la xiray gabdhihii iyo wiilashii nala dhashayna waa la dilay ma jiraan wax isbeddel ah oo dhinac kastaba ka imaanayo wax walba way taagan yihiin haddaba hubka dhiga qalalaasaha ma aha waxaan u baahannahay laakiinse nabad iyo jaceyl ayaan u baahannahay Now I'm just like a shining star.
heeskan labaad waxaa labada fannaan ay ku sheegeen inay ugu fiican tahay wax la isi siiyo nolosha iyo nabadda iyo jacaylka linford c ayaa leh xitaa dagaalyahanadu waxay u baahan yihiin nabad iyo jacayl They are having consciences and they are still having that soft spot in their heart.
waxay We as caawa a haystaan cawaaqibka waxay faleen waxayna leeyihiin niyad wanaag ay u hayaan dalkooda annaga oo ah dadka da'da yar waxaan rabnaa mustaqbal waa inaan ka qayb qaadanaa sida annaga oo dalka kuwii dhisi lahaa oo xukumi lahaa ah maanta waxaan rabnaa inaan nafteenna u sheegno inaan nahay hogaamiyeyaasha maanta laakiinse aanan ahayn hogaamiyaasha berri bilaasha ayaa sheegtay in ay abuureen barnaamijkan afar bilood ka hor markii qalalaasaha ay ka dhaceen magaalada ku taala galbeedka bamendo oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan oo iyagu ay ku jireen saddex qof oo ehelan la ahaa labadan fannaan ee abuuray barnaamijkan wacyigelinta ah dadka ku dhegaysanaya heesaha nabadda iyo wacyigelinta ah tuulada santa waxaa ka mid ahaa robert kima oo isagu ah toddoba-iyo labaatan sano jir kim ayaa leh dhowaantan ayaan ka soo qaxay xero ay ka agdhow yihiin kooxaha dagaalyahanada ee ku sugan meel ku taalo waqooyi galbeed ee tuulada bafuut I opted to come, so the thing was not easy, but we just managed to escape from the bushes. We passed through Fringame, Bafut.
aniga before ayaa came to Bamenda.
go'aansaday inaan halkan imaado waxaa jiray wax fudud ma ahayn waxaan ka soo gudbay tuulooyinka fingem bafuud iyo bamenda deganaansho la'aanta ka jirta gobolka waqooyi galbeed iyo midka koonfur galbeed ee dalkaasi kameruun ayaa bilowday horaantii sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii markaasi oo macalimiin iyo garyaqaano is uruursaday ay bannaanbaxyo isugu yimaadeen oo ugu magac dareen dadka ku hadla afka ingiliishka oo ay mooseen kuwa ku hadla afka faransiiska bilaashi iyo c heesahoodan waxa ay ka qaadeen tuulooyinka santa bamenda akumda nakuwenda bambili iyo sidoo kale banwa dad badan ayaa sheegay in arrinkan heesaha ay tahay dhiirigelin labadii bilood ee lasoo dhaafay laba soorooyin ah ayaa lagu dilay tuulooyinkaasi oo iyagu u adeegaya diinta kiristanka waxay kale ahaayeen charles turman oo ka yimid maraykanka iyo sidoo kale cosmo odere oo u dhashay dalka kenya waxaana la dilay iyaga oo goobaya nabad mid ka mida dadka ku dhaqan tuulooyinkaasi waa manjo ive waxa uu si weyn ula dhacay maqalka heesaha nabadda wuxuu sheegay in baryada alle iyo sidoo kaleeto tuugmada ay u hayaan xag ilaahay ay u tahay mid kaameruun ka bogsiin karta colaadaha iyo caqabadaha heesa wuxuu kaloo intaasi ku daray in uu ugu mahadcelinayo dhiirigelinta fanaaniintan ay ku doonayaan oo ay ku tilmaameen bilowga xalka mushkiladda haysata dalka kaameruun warbixintii wariyaha v o wda moki edwin uu ka soo diray dalka uganda waxaa soo koobaysay sahra cabdi axmed markana heeskaasi xariir ee fanaaniintaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa saare cidla nuur anigoo saare cabdi axmed iyo sidoo kale bashiir abikar dhammaanteen waxaan idin leenahay nala dhegaysta heeskaas macaan
xodiyo xaraga dhigay xuduuda jacayl xadkii gelin cishoodo hadlaha anxaanay dhibibdhisay aragtidaadii hormooy xubnahaaga kala shuban jitaadan xajaad ka xadatayn sunniyo xirribaha isku wada xidhan xusuusta jirkaaga maxaa dalahu calay dambiyaan hurdada laday hormooy xubnahaaga kala shuban jidkaadan xajaad ka xadantayn sunniyo xirribaha isku wada xidhan xusuusta jirkaaga maxaa dalahu calay tamiyaan hurdada laday aniyo beeni wayga xaaraan xisaab intaxaawalay nool hormooy inataan xushaa tahay